ciidamada iyo wafdigiisu waxay ka soo baxeen degmada afkooye waxay ku socdeen deegaanka lafoole markii ay marayeen meel u dhexaysa carbiska iyo afkooye ayaa gaarigii madaxweynaha markii uu soo dhaafay goloyadii la socotay waxaa qaraxay niino ayaa wadada ka qaraxday alxamdulilah waxba ma gaarin madaxweynaha iyo wafdigiisa intaba xataa sidoo kale waxaa ka badbaaday gaari rakaaba oo wadada marayay oo isna khatar ugu diray in niinada uu wax ku noqdo marka ciidamada amisom oo madaxweynaha galbinayay ayaa degay meeshii bay tageen wax dada oo joogay ma jirin laakiin waxay sheegeen niinadu inay ahayd meel meel aan dhaweyn in laga hageeyey oo sidaa lagu qarxiyey laakiin hadda aad buu u fiican yahay madaxweynaha iyo iyo wafdiga la socda wa way dhici kartaa in dad meel walba way joogaan dadkan marka in ay sheegeen madaxweynaha inuu soo socday laakiin waxay leeyihiin wax iska dhaca mararka qaar ay ay ayay noqotaa ayay leeyihin saraakiisha ciidamada niinada waa la qarxiyaa wadadaas dhowr mar baa baabuurta amisom xataa iyagoo keligood socda oo cid mas-uuliyiina aan gelbinaynin baa mararka qaar iyo wax loo dhigaa marka waxay leeyihiin waa wax iska caadiya wayna dhici kartaa in madaxweynuhu target ku ahaa laakiin hadda waa uu ka badbaaday madaxweyneha alxamdulilah isaga iyo wafdigiisa iyo xataa ciidankii la socday cid wax ku noqotay ma jirto madaxweynaha wuxuu ka soo baxay degmada afkooye oo muddooyinkan uu ku sugnaa safar uu ku marayay gobolka shabeellada hoose oo uu ku tegay ilaa balidoogle iyo wallaweyn maa dhowr maalmood ayuu joogay afkooye haddana waxa uu soo socday dhinaca iyo lafoole wax dhibaataa ma ahayn haddana safarkiisa ayuu madaxweynuhu sii wataa oo sidii loogu talagalay ayuu u socdaa hadda waxaan ku soconaa oo ku dhownahay deegaanka lafoole oo uu madaxweynuhu kusoo socday aad bay ufiican tahay madaxweynuhuna wuu la hadli doonaa dadka laakiin hadda laba gaari oo kala duwan baan saarannahay madaxweynaha marka saas darteed marka ay suurada suur suuro gasho oo madaxweynuhu uu hawshiisa dhamaysto ayaan haa weli safarkii baa noo socda oo oo aan ku guda jirnay baabuurtii baan saarannahay inkastoo miinadu ay naxasisay oo cabaar meeshii miinadu ka qaraxday ay askarta ku daateen oo la baarayay cidda miinada dhigtay iyo sida ay wax ahaayeen laakiin markii dambe saraakiishii amisom ee nala socotay waxay amreen in safarkuu caadi ku socdo oo ay sheegeen in aanay wax dhibaataa jirin baabuurta aanay wax dhibaataa soo gaarin sidaad la socoto madaxweynuhu waxa uu waday muddooyinkanba safaro gobolka shabeellada hoose iyo ba iyo bakool sidii nabadgelyada looga shaqayn lahaa maamulkana loo dhisi lahaa loo ballaarin lahaa maamuladii horey u jiray oo dadku cabasho badan ka muujiyeenna sidii loo bedeli lahaa dadka ayuu bakashiyo waday eefkooya maalmo ayuu joogay haddana wuxuu qorsheynayay lafoole iyo ilaa ceelasha biyaha iyo inuu meelaha dadka soo arko waxay ka mid tahay safarada deegaanada maamulka koonfur galbeed uu madaxweynuhu ku marayay madaxweynaha dib ayuu ugu noqon doonaa magaalada baydhabo halkaas oo si weyn looga sugayo odayaashii dhaqanka oo dhan halkaabay diyaar ku yihiin dabayaaqada bishan ayaa laguda geli doonaa haddii alla idmo soo xulidda xubnaha baarlamanka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha keliya ayaa la sugaaya inuu baydhabo ku noqdo shirkaas ayaa la furi doonaa baarlamanka lagu soo xulaayo marka hawshaas saaxa kale ayaa madaxweynaha u taalla marka wuxuu doonayay inta ka horeysa inuu hawlahan iyo dadkii deegaanadan uu la kulmo si isbedel loo dareemo